aada iyo aad baa umahadsan tihiin sida aada la socoteenba maanta shir aan cadi ahayn ayay isugu yimaadeen golaha wasiirada shirkaas waxaa looga hadlayay arrimaha amniga waxaa kaloo warbixino lagaga dhegaysanayo wasaaradda maaliyadda oo sharaxaad ka bixinaysay qorshaheeda miisaaniyadda labada kun iyo shan iyo tobanka sidoo kale hanti dhowraha qaranka soomaaliyeed ayaa isna yimid oo sharaxay waxa hay-addiisu ay qaban doonto golaha wasiiraduna ay su-aalo ka weydiiyeen dalka sida aada la socotaan hawlihiisa amniga iyo sida ay xukuumaddu uga shaqaynayso in aada iyo aada kor loogu qaado ayaa iyana aada iyo aada looga hadlay iyo hindiso sharciyeedyada xukuumaddu ay barlamaanka ugu tala gashay sida ugu dhaqsiyaha badan inay u dardargeliso iyadoo taas ay tahay higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka haddii aan ku hormaro runtii golaha wasiiradu waxay aada iyo aada usoo dhaweynayaan horumarada dhinaca amniga ah dalka soomaaliya xilligan ka jira gaar ahaan howlgallada lagu baacsanayo kooxaha nabaddiidka ah iyo falalka ay maleegayaan waxaa jiray toddobaadkan runtii baaritaano aada iyo aada u badan oo lagu sameynayay gawaarida haddii tusaale aanu usoo qaadano boqol afartan iyo lix gawaari oo baaritaan lagu sameeyey waxaa lix ka mid ah ay noqdeen kuwo kooxaha al-shabaab iyo kooxaha nabaddiidku ay leeyihiin oo ay doonayeen inay waxyaabaha qaar ku maleegaan hub ilaa shan qori ah iyo bastoolado ayaa iyana kamid ahaa waxyaabihii howlgalladaasi lagu qabtay baabuurta waxaa kaloo jiray boqol labaatan iyo afar qof iyana in lasoo xirxiray dad soomaaliyeed ah baaritaan kadib waxa ay ku guuleysteen waxyaha amnigu in ay dadkaasi ka dhex xulaan sagaal horjoogayaal ah oo ah dad la yaqaano oo hadduu ilaaha idmo baaritaan iyo cadaalad la marsiin doono saddex iyo toban baabuur oo kooxaha nabaddiidku ay leeyihiin ayaa iyana runtii qeyb ka ahaa waxaa kaloo iyana jirta in xukuumadda soomaaliya ay guud ahaan ay ay farayso waxyeeda amniga iyo dadka soomaaliyeedba inay sii xoojiyaan howlgallada iyo ka hortagga falalka noocan oo kale ah maadaama kooxahan hadda runtii sidaad la socotaanba ay ay dhibaato fara badan u geysanayaan dhiigga shacabka soomaaliyeed ee sharafta leh ee xilligan aan loo baahnayn in lagu xadgudbo dhacdooyinkii foosha xumaa runtii aada la socotaan inay qeyb ka yihiin dad soomaaliyeed oo meelaha isugu yimid oo sheekeysanaya oo qaxweynaya inay inay dhibaatooyin u geystaan in dadka soomaaliyeed ay dhibaato u geystaan iyo inay weeraraan xarumo dawladeed iyo inay dalka horumarkiisa curyaamiyaan intaba waa wax runtii xukuumadda soomaaliya ay dadaal badan ku bixin doonto waxaan rajeyneynaa in wasaaradda amniga iyo waaxyaha amniga guud ahaan howlahaas ay sii labalaabaan waaxyaha garsoorka iyo cadaaladda dalkana waxay u taagan yihiin in dadkaas gacan bira lagu qabto oo cadaaladda la mariyo wasaaradda maaliyaddu waxa ay sharaxaad ka bixisay qorshe ay ugu tala gashay in sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka kor loogu qaado miisaaniyadda dalka soomaaliyeed ama miisaaniyadda dowladda soomaaliya qorshayaashaas runtii waxaa qeyb ka noqon doona sida ugu habboon dakhliga dowladda kor loogu qaadi lahaa iyo sidii dakhliga kale ee kaalmada ah ee dadka soomaaliyeed ay ka helaan caalamka iyana runtii xoogga loo saari lahaa sidii aada iyo aada looga shaqeyn lahaa marka waxaan rajeynayaa in dabcan arrintaas ay noqon doonto wax weyn wax wax qeyb weyn ka qaata hawsha iyo socodsiinta shaqada dowladnimo ee dalka soomaaliya arrinta ku saabsan hanti dhowraha dalka soomaaliya waxa ay ka mid yihiin runtii hay-adaha loogu talagalay inay dowladda kala shaqeeyaan sidii dabagal loogu sameyn lahaa hantida dadka soomaaliyeed iyo hantida dowladda sidii waxyaabaha musuq maasuqa ah looga hortegi lahaa iyo sidii hay-addan ay awood buuxda ugu yeelan lahayd inay baaritaan ku sameyso cid kasta iyo xarun kasta oo dowladda soomaaliyeed ay leedahay ama ay wax ku leedahay oo uu xafiisku u baahdo xukuumadda soomaaliya iyo madaxda soomaaliyeedna waxa ay ballan qaadeen inay si wanaagsan ula shaqayn doonaan hay-addaas hanti dhowrka qaranka soomaaliyeed sida aada la socotaan golaha wasiiradu waxa uu aada iyo aada u dardargelinayaa arrimaha la xiriira sidii hindiso sharciyeedyada waaweyn ee dalka soomaaliya ahmiyadda weyn u leh loo horgeyn lahaa baarlamaanka soomaaliya sidii loo dardargelin lahaa shuruucdaas waxaana runtii ay tahay hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka inuu noqdo mid xaqiiq ah oo dhab ah oo waxyaabaha waaweyn ee laga sugayo dawladda iyo dadka soomaaliyeedba ay ku tallaabsato runtii waxaa kaloo jiri doona howlwadaag baarlamaanka iyo xukuumadda soomaaliya u dhexeeya kaas oo ku jihaysnaan doona sidii labada dhinacba ay uga wada shaqeyn lahaayeen in howlahaas hindishas hindis sharciyeedyada iyo shaqooyinkooda looga soo dhalaali lahaa oo hawshu ay ay u socon lahayd guddi waxaa jira ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu horay ugu saaray inay ka shaqeeyaan hindisharciyeedyadaas waxaana guddigaas ay aada iyo aada uga sii shaqeyn doonaan sidii kor loogu qaadi lahaa ama loo xoojin lahaa in hindisasharciyeedyadaas ay noqdaan kuwa baarlamaanku ay ay waktiga munaasabka iyo xilliga munaasabka helaan waktiga loogu talagalayna shaqooyinka iyo howlihii loogu talagalay ay qabtaan hadduu ilaaha idmo aada iyo aad baa umahadsantihiin miisaaniyadda labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad la socotaa inay tahay miisaaniyadda dowladda soomaaliya ma ahan wax runtii sida hadda miisaaniyadda dowladdu ay tahay la xiriira waa sidii kor loogu qaadi lahaa dakhliga dowladda khubaro ka socotay caalamka ayaa laftirkooda qeyb ka qaadanaya dakhligaas korarkiisa waxaa kaloo iyana qeyb ka qaadan doona hay-adaha caalamiga ah oo kabi doona shaqaalaha oo kale dowladda soomaaliya inay inay mushaaharaadkooda bixiyaan dabcan marka ma ahan arrinta hadda ka hadlaysid arrin la xiriirtay miisaaniyadda sanadlaha ah waa wax kamida shaqooyinka xukuumadda oo mar kasta laga hadlo waxyaabaha kale ee runtii la xiriira arrimaha hoose waxaan rajeynayaa xilligeeda munaasabka ah in aanu ka hadli doono hadduu ilaaha idmo aada baa umahadsan tahay runtii shirka golaha wasiirada aada iyo aada ayay usoo xaadireen ama ay uga soo qeyb galeen golaha wasiirada dhammaantood waxaa laga yaabaa in warbaahinta mararka qaarkood ay ay si gaara uxiiseynayaan wararka qaar laakiin intaan aniga ka warqabo madaxda soomaaliyeed iyo xukuumadda soomaaliyeedba waxaa ka go-an dhibaatooyinka dalkan ka jira sidii horay maaragtay looga saari lahaa iyo sidii dalka soomaaliya shaqooyinka faraha badan ee u yaalla wax looga qaban lahaa marka waxaba yaraatee dhibaato ah ma jirto aada iyo aad baa umahadsantiin